Dhallinyaradan oo ku nool magaalada beledweyne ayaa noloshooda ka maareeya iibinta kombuyuutarada iyagoo ka keena dalka dibadiisa. Ganacsigan ayay uga maarmeen inay ka taaribaan dalka. Qaar ka mid ah dhallinyaradan ayaa Radio Baaruul uga warramay sida ay u ganacsadaan.
xaruntan aan ka furanyahay maga- eh, magaalada beledweyne qoraas eh, waxa afduhul wadaag eh, waxay baahida ka dawooday kumbiyuutaraadkii loo dooni jiray muqdisho in ay ka helaan xaruntan oo ku taalo xaafadda howlwadaag in qiimihii muqdisho ay ugu dalba lahayn ay inta ka helaan asigoo celisa asigoo cusub ah labadaba Eh, caqabada aan kala kulmay magaalada beledweyne ma jiraan wax caqabada hadda aan kala kulmay Eh, maasha allah nolosheeda waxaan u maareeyaa si wanaagsan oo hadda wax dhibaato iyo caqabad aan kala kulmay ma jiraan magacaygu waa xuseen axmed ibraahim Een, waan ku dhowahay beerlula Een, waana kaaga mahadcelinayaa sida wanaagsan ee aada noo soo booqateen adiga iyo bahday beerlula Een, mar kalena waxaan idinkaga mahadcelinayaa sida bulshada aa horumarkeeda iyo isdhexgalkeeda aa ugu shaqeysaan haddii aan usoo daadego muhiimadda een, anaga waxaan gadnaa kombyuutaro iskugu jira kombyuutar iyo laabtobyo iyo wixii qalaboo soo raaca oo yacni agabyadooda ah laabtoobyadana waad waxa ugu dambeeya waa kombyuutaradan flexibalka ah oo isku laamaya core i seven core i five ah qiimana macquul marka badana dadka waxay jecel yihiin een, inay gataan ba yacni sakeno annaga sakenada waxay noogu yimaadaan duway from duway waay yani hal bil ama laba bil ayaa- haddii u badata laba bil aa la isticmaalay Een, ama hal bil weye ayagoo cusuba marka oo yacni baakadooda ku dheggan tahay afrumduwa ah marka qiimo macquul aad ka gadnaa Dhallinyaro badan oo ku nool magaalada beledweyne ayaa abuurtay fursado ganacsi oo kala duwan iyagoo waxyaabaha ay iibiyaan ka keensada dalka dibadiisa islamarkaana iibiya qiimaha waxyaabaha ay- qiimo ka sarreeya qiimo ka sarreeya lacagtii ay kasoo bixiyeen waxyaabaha ay iibiyaan si ay uga helaan faa'iido dhaqaale